تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacana wanaagsan dhegaystayaal meel weliba aad nagala socotaan ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad weliba goortan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan waxaan barnaamijka ku eegi doonnaa khayraadka biyaha fonojo ee wilaayada islaamiga ah ee gedo iyo sida dadka deegaanka ay uga faa'iidaystaan waxa ay yihiin biyahaasi iyo halka ay ka yimaadeen arrimahaasi ayaan toddobaadkan barnaamijka uga hadli doonnaa halkaad naga dhegaysanaysaan waa andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah ama baraha aan ku leennahay internetka ee soo dhowaada mar kale تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا تجلت قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب
waa hagaag gedo waa mid ka mid ah wilaayaadka ugu baaxadda weyn guud ahaan gobollada dalka soomaaliya waa gobol uu maro webiga jubba inkastoo lagu sheego in roobabkiisu yar yihiin haddana waa gobol leh khayraad biyo oo aan haysan gobollada kale ee dalka gedo waxay leedahay waxaan ku tilmaami karno buxayro ama haro ay ku kulmaan biyaha inta badan togaga ka soo rugmada galbeedka gobolka kuwaasi oo daadadka ku shuba dhulka buuraleyda ah ee hoostaga magaalada garbaharey biyahan waxay ku fadhiistaan dhul lagu qiyaasay in ka badan afartan kilomitir oo isku wareeg ah inta badanna biyahaasi way ku jiraan dhulka mararka qaarna waxaa badhacda in muddo toban sanno oo xidhiir ah dhulkaasi ay biyaha ku jiraan inta badan waayadii hore si wacan loogama faa'iidaysan jirin biyahaasi laakiin waayadan dambe dadka gobolka gaar ahaan kuwa ku dhaqan hareeraha deegaanka tuulo barwaaqo ayaa si aad ah uga faa'iidaysta oo halkaasi ka samaystay beero ay ka baxaan dalagyo kala duwan sidoo kale maadaama biyahaasi ay muddo badan halkaasi ku jiraan waxaa ka dhasha kalluun la mid ah midka webiyada oo dadka deegaanka ay si wacan uga faa'iidaystaan oo ay ka jallaabtaan isla mar ahaantaana loo iibgeeyo magaalooyinka waaweyn ee gobolka sida beled xaawo iyo garbaharey waxyaabaha faa'iidada oo funujo hadda taariikhihii hore oo ama soddon sano ama afartan sano ka hor aanan ku aqoon oo hadda ilaahay nimcadii ku soo siyaadiyey waxaa ka mid ah waxaan maqli jirnay oo waxaan maqli jirnay badda laga kalluumaystaa iyo weliba kalluun laga qabsadaa iyo waxaasaan maqli jirnay marka ilaahay wuxuu noogu soo xareeyey kalluunkii isaga ahaabaa alla noogu soo xareeyey waxaa la arkay ayada oo meel walba oo laga soo gala funuj inta xarga lagu daadiyo laga soo qabanaya kalluunkii oo maad bajaajihii lagu soo qaadayo oo loo kala safrinaya garbahaarey iyo balaxaawo iyo tuulo barwaaqo meel walba yaalla hilibkiisi kalluunka laga soo qabtay qayb waxaa lagu arkay ilaa dhowr iyo toban kiilo markii lasoo qabtay noqonaya subagiisiba haddeer caagta la yaalla marka nimcada funuja kusoo siyaaday taasaa ka mid a hadda alxamdulilaah in maaragtay ninkii beerta joogay uu sabuulkii iyo hilibkii kalluunka iyo alxamdulilah rabe qudaartii isku darsanaya iyo dalagii kaleoo ka baxaya intaa isku darsanaya nimcada funuja kusoo ziyaado horey aanaan ugu aqoonin oo sanooyinkan dambe aan ku aragnay alxamdulilaah ilaahay inuu risaq kaleoo fara badanna naga siiyo waa ka rajaynayna insha allahu tacala waa mahadsanta habka ugu wacan ee looga faa'iidaysto biyahan waa beerashada waxayna inta badan dadku beertaan dalagyo kala duwan sida geleyda digirta sisinta iyo khudaarta fudud sida yaanyada oo kale waxaan tabcan haye funuja joogaa ku noolaa soddon sano dalag fara badan baa marka nooga baxo digirta yaanyada qaraha basasha nooc walba waa nooga baxan waan ku intifaacnaa ilaahay baa mahaddaas u sugnaata marka lafdhabarka dhulkanaga weeye badanaa waxaan u qaadanaa magaalooyinka ku qowlalan deegaanka sida beled xaawo doolow luuq garbaarey tuulo barwaaqo ceelcadde magaalooyinkaasaa loo qaadaa wakaa magaalooyin badan baan aadinaa dhulkan waxaa loo beertaa sida dhasheegyada oo kale oo biyaha ayaa la raacaa meel waliba oo qalashana abuur ayaa lagu ridaa taasina waxay keenaysaa in dadka fanojo sannadka oo dhan ay gurtaan dalagyo cusub dhanka wax soo saarka marka laga hadlayo dhulkani waa mid aad ugu wanaagsan dhanka wax soo saarka haddaba sida dadka deegaanka ay uga faa'iidaystaan biyahaas ayaan waxaan ka waraystay qaar ka mid ah beeralayda fanojo oo aan ku booqday beerahooda
bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi wakafaa ilaahay baa mahad fara badan iska leh sheekh haddaad i weydiisay biyahan horta biyahan dhulka ay ku fadhiyaan taqriiban waxaan ku qiyaasi karaa soddon kilomitir baan ku qiyaasi karaa dhulka ay ku fadhiyaan dhulka ay fadhiistaan waxaa ku qowlalan oo jirjirka u saaran buuro waaweyn baa ku dadban waxay kaga dadban yihiin bariga iyo koonfurta oo ilaa tukad dhacayso ayay ku qowlalan yihiin dhinaca waqooyi aan idhaahdo ama qoracudhac ilaa koonfurta waxaa ka soo gala ilaa lix boholood baa ka soo gala biyaha lixdaa boholood baa u keena waxay ka keenaan biyaha diirharay ka keenaan daaway ka keenaan waxay ka keenaan dhulkaan la yidhaahdo maaragtay gowraarta la yidhahday ka keenaan dhulkaas biyaha ka imaado dhan ilaa waxaan dhihi karaa boqol kilomitir wax ku dhadhow roobka kuda ah yaa funuja biyaha keena boqol kilomitir dhul la-eg roobka kuda ah yaa biyaha funuja keena biyaha waxay ka keenaan soona ceelcadde ceel guduud meesha la yidhahda faaweyn aafkeeda gadaale gowraartaasoo dhan biyaha ku da-a xala roob markuu ku da-o annagoon roob arag oo wax roob oo nagu da-ay aan la arag inaan hillaac arkayna ma ahaan ayaa habeenkii waxaa noo imaanaya intaasoo kaleoo biyaha waxaa dhici karta iyadoon roobbanna helin inay funuja biyo xoog la galaan baa dhici karta way dhacdaa arrintaas aad bay u dhacdaa funuja horta waa meeshaas gurmadka kanaaladaas waaweyn bay iska leedahay ilaahay fadligii iyo ixsaankii meelahaasay biyuhu uga imaadaan biyaha funuja markay imaadaan waa laga faa'iidaystaa aad baa looga faa'iidaystaa dadku meel walbay kasoo intaas aan kuu sheegayo oo biyuhu ay ka imaadeen dadkeedii waa soo dabagalaan waa imaadeen biyaha diirharo ceelcadda dadka ka yimid baa haddeer halkan beeraha ka abuuranaya oo masgada ka raranaya waa meel marka saas biyaheeduna gurmad bay ku imaadaan ummaddana waa u soo dhaqaaqdaayoo way ka faa'iidaysataa intaas waa arrinta guud marka aan gudaha kuu soo dhexgal aniga cabdullaahi sheekh maxamed ahaan waxaan ahay nin reer funuja ah oo reer tuulo burwaaqa ah beere waaweyn baan ku leeyahay meeshaan oon ka tabcadaa adigu ilaa bici adigu qiyaasta dhulka dee dadku way ka faa'iidaystaan aniga hadda milki haddii la yidhaahdo laba beerood baan ku leeyahay laakiin dhulka aan ka faa'iidaysto waa ka badan yahay intaas dad fara badan oo ehlah oo aan maaragtay ama saaxiibiya asxaab la ahay ama aan ehlahay baan dhulkooda gacanta ku hayaa oon beertaay oon ka faa'iidaystaa marka funuj haddaad iga warsatay wejigeeda koobaad waa saas waxa dee dhex yaalana waadba arkaysaaba aday kuu muuqataa sisintii baa kuu muuqataa digirtii baa kuu muuqata galeydii baa kuu muuqato dhex fadhidaa qarihii baa kuu muuqda qaabka marka looga faa'iidaysanayo biyaha beerahan bal nooga waran see loo beertaa hababka oo kale beerahan waxaa looga faa'iidaystaa si gacantaa garoorsi ahoo qof walba gacantiisa iyo masaartiisa iyo midigtiisuu kaga shaqaystaa dhulka marka biyuhu ay ka kacaan waan tabcanaa annagu dhulka markaas geedkii baan ka jarnaa geed baa ka baxaya geedkii baan ka jaraynaa waxaad og tahay xoogaa waxaa dhici karta biyihii markay fadhiistaan geedkii baan iska jarnaa geedkii markaan jarno beertii waan tabcanaa halkaa fasalka ahoon abuurno haddaan roob iyadoon roob ku di'in yaa waxaan ka faa'iidaysan karnaa ilaa saddex fasal oo kale mar baan abuuraynaa wallaahi iyadoon roob ku diin baan mar kale haddana dhexdeedii abuuraynaa mar saddexaad baa digir iyo waxaa lagu sii abuurayaa qalab kale marka kadib baa roobka imaanaya roobkaas haddana looga sii faa'iidaysanaya hadda beertan aad dhex fadhido sanadkii hore biyihii baa lagu tabcday mar labaad haddana badar baa sara abaar bay ahayd badar shamuurey ahaa lagu abuuray balkeedii baa laga faa'iidaystay haddana roobka markaaduu yimid waa arkaysaa dalagal saaray waa hadda dalagii saddexaad baa hadda noo saaran oo aan hadda ka tabcanayna maasha allah Eh, marka cabdulaahi ow biyaha markay dul maraan oo ay tagaan meesha ay fariisanayaan eh, markaas miyaa la abuuraa qaabkaas bal nooga sheekay waan kaaga sheekeynayaa waa laba nooc weeye mid waxaa weeye biyihii baan daba soconaa mar biyihii baan daba soconaa meeshay ka guraan baan sii tabcaynaa beertii waxaa dhacaysa beerta qaybteeda dambe inaad abuurka ka soo gurato haddana horteedina ay biyihii ku jiraan kusii abuuraysa beerta abuurkeedii baad soo guranaysaa meesha dhexa waxaad ka soo guranaysaa wixii maanta aad ku qadayn lahayd baad dhexda ka soo guranaysaa horena waa sii abuuraysaa nidaamkaas waa kaas waxaa kaloo dhacda beertii waan ka soo guuraynaa beertii waynaga guuri saddex fasal bay noo guyi waan ka sii tegaynaa markaan ka tagno oo sii fogaano ilaa iyo kil- laba kiilo ama saddex kilomitir sii dhaafto sanadkii dambe biyihii baa imaanaya biyihii gaal bay kaa soo marayaan dib baad ugu soo noqonaysa marka beertii waa tabcanaysaa haddana Ha, dib baad haddana ka soo abuuranaysaa marka horena waad kasii biyihii baad kasii daba socotaa gadaarna xataa korkadhabinka markuu roobka ku do inta biyahaas funuja ay meesha fadhiyaan kor roobka ku da-a xataa lagu tabcanaya badar looga cunaya marka meeshu saas weye ciideeda waa ciid oo ciid aad u nafaqo badan oo aad u nafaqaysan oo aad u sharaf badan weeye maasha allah hadda eh, beertan aan ku jirno oo barwaaqada ah maanta allah ayaa ku mahadsan allah idin barkeeye wax roob ah oo hadda eh, lagu beeray mala roobka hortiyaa la beeray roobka hortii baa la beeray beerta markii kowdii roobkii uu daayey maarso lix iyo labaatankii maarsaa biyo mareen biyo oo gu- habeen oo duulaan ahaa meesha maray biyahaas waxay u tageen biyihii bay u tageen biyihii markay u tageen gadaal baan abuur ka soo bilownay hadda abuurkan kuu muuqda hal mar biyo ay mareen wey hal maraa wallaahi biyo mareen mar labaad wallaahi ma marin beertii hal mar biyo mareen noocay u dhaqmaysa waa arkaysa aday hadda kuu muuqataa maasha allah marka waxaan is leenahay biyihii hore oo nafaqada ahayd bay haystaan sidaasay tan kalena ku baxaysaa marka xaaladeeda saas wey haddii hadda la beero hadda waa ku tusi kara haddii hadda la beero maanta waxaa way baxaysa waaba me way dhacaysaaba hadda markii nimankan beertan haddaan dhex fadhina beerta aniga qayb baan leeyahay waa taadaan sabuulaha kasoo goosanayna haddeer markii aan tan sii goynayo waa balka waa ka shafeeyaa digir baan ku abuuraya waana baxaysa roobka ugu imaanaya ayadoo baxaysa xaalkeeda saas weeye maasha allah wey biyaha marka ee ku jira hadda meesha ee funujo oo soddonka kilomitir ah biyahaas ilaa intay ku jiri karaan mise weligood go'i maayaan may biyahan way go'aan afar sano hadda hadda afar sanaan nala soconnaa afar sanaan tabcaynaan hadda beertaan afartaa sano oon tabcayno waxaan is leeyahay dee kolley markas had saaka way ku dareen hadda waxaan isdhihi karaa roobka hadda u dambeeyey ilaa boqol tilaabo biyuhu soo celiyey dib buu soo celiyey ilaa boqol mitir buu dib u soo celiyey biyaha abeeru soo geliyey biyihii laftoodii waa ku daawoobayan roobkaas marka waa ku daawoobeen marka boqol mitir bay soo noqon hadday ku dardaraan waxaa dhici karta hadda inay waqti qaato hadda waqtiya qaar waxaa dhacda ilaa toban sano inay biyuhu ay noo sii noolaadaan oo noogu sii jiraan oo sanad walbaba uu wax noogu daro oo sanad kasta uu wax ku daro marna waxay dhacdaa intay abaara isku furtaan in biyihii lix sano toddoba sano lasii daba socdo marka dambana ay naga go-aan oo ay naga dhammaadaan marka xaaladu saas wey.
Ee, beeraha hadda deegaankan waa beero aad u ballaaran oo dalagyo kala duwan ku yaala ma marka tuulo barwaaqa iyo zoonaheeda ma badarkan laga cunaa mise waa dhoofisaan
badarka waa dhoofinaa badarka waa dhoofinaa digirta waa dhoofinaa labadaba waa qaadnaa labadaba inkastoo beec yari nagu haysato oo badarku xaggiisa uu aad u beec liito oo beeciisu nagu yaryahay haddana waan qaadnaa aniga hadda kula hadlaaya waan raray hadda raashin baan raray ee, maaragtay has- hadda oo dhankan hadda balaxa oo kale waan u raray doolow waan u raray garbahaareydan waan geeyey waa saas weeye masigada waan waan waan safrinaa ha wixii waddan ka bato waa la safriya waa la qaataa qofba tabartiisa intay u go'do waa la qaataa masigada waa la gataa xaalkeedu saas weeye maasha allah weye Ee, sanadkii oo kale ee, beerahaada markii laisku dardaro cabdulaahi sheekhow ee, badar ahaan intee ee, kintaal ayaa ka soo go'i karta
wallaahi hadda hadda nin reer baadiya aan iska hayo inta aan u qaato makiinad koletroqad ma dejiyo laakiin masago badan baan ka goostaa masago badan alxamdulilah masago badan baan goostaa ilaahay baa mahad fara badan leh inkastoo haddee dadkuna waa iska garan kartaayo boqolka qof oo boqol hadday wax abuuranaysa boqol baan abuuranaynin oo waa iskoon xoogaa sanadkii u dambeeyana hadda abaar baana yar furutay oo xoolihii baaba badarkii laftiisii naga cunay laakiin waxaan is dhihi karaa haddee beera waxaan xasuustaa hadda aan boqol boqol kiish oo kale ka goostay baan garanaya oo hadda sabuul weye ma ahan dhay ma ah dhay ma ahan boqol kiish laba beerood ilaa boqol kiish baan ka goostay tiiba toddobaatan siddeetan marka masagaa ka go'da dhulka maasha allah waa haa masagaa la goostaa alxamdulilah bal adiga ka waran ee noloshaada ahaan ka cabdulaahi ahaan cunada gurigaaga oo kale iyo waxaad isticmaashay oo kale maadaama beero intaasoo beerood aad leedahay oo dalagyadii noocyo kala duwan ay ku baxayaan hadda barwaaqadan aan dhex fadhino
hadde noloshayda war dhafoor buu ku yaalaaya kolba waad i arkaysaa horta aniga shakhsiyaddeeda waa muuqaalkayga iyo saanu alla waad aragtaa cunitaankaygana aniga sideedaba waxa aan beertaan cunaa boqolkiiba boqol baan dhihi karaa waa igu yaryihiin waxyaabaha kale oo macluumaadka ah haddee nadarka nadarkayga iyo muuqaalkaygana waxa fiicnaan lahayd haddee hadda adaa waa iga duubaye qoladay dhegaysanaysa lafteeda inay arkayse anigu waa nin ladan baan ahay alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan waxaan isleehay caafimaadkiina waa boqolkiiba boqol Ee, waxa aan cunana waxa aan tabcada weye digirta iyo qalabkii wax anigu aan abuurtaan boqolkiiba boqol cunaa baan dhihi karaa ama boqolkiiba sagaashan iyo sagaal iraahdo iyaan cunaa alxamdulilah badarkaasaan ku noolaay asagaasaan cunaa asagaasaan inta badan ilmaha siistaa waxa dee oo maaragtay dadku wax oo dadka deriska kula ay way ku jiidan karaan oo waa dhici kartaa hadda ciddu inay waxyaabaha hadda dadku cunaan waa la ii hoosgeliyaa dabcan oo waa igu jiraan laakiin waxaan isdhihi karaa aniga tacabkayga iyo beerta anigu aan tabcado yaan ku noolahay alxamdulilah ayadaasaan isticmaalaa haddee waxaa iga soo saartay saan u muuqdan adayba kuu muuqataa maasha allah Ee, cabdulaahi shiikhow ma isku daydeen in ee, biyaha maadaama hadda aad u beerataan qaab oo qadiimi ah oo in beerta biyaha markay ku dhex maraan kadib aad beerataan ma isku daydeen in matoor aad biyaha ugala soo baxdaan had iyo goor saad wax u beerataan wallaahi niyahu maya maya inkastoo baahideediina in badan ayna qaban dee wuxuu markii baahidooda aad kuu qabato yaa horta la isku dayaa Ee, beertii biyihii baan iska daba soconnaa marka taqriiban hadda weli ma aanan matoor intaan saarnay inaan biyihii dib u soo celin haa waa arrintaas waa inoo dhiman tahay insha allahu tacaala waxaana jeclaan lahayn insha allahu tacaala inaan arrintaas ka faa'iidaysano dowladdanadan aan la kaashanno iyo ciddi kale oo maaragtay ay wax nagu tari karta laakiin hadda waxaan isdhihi karaa weli hadda biyihii inaan dib u soo celinno oo biyihii beertii aan ka soo tagnay aan kaga faa'iidaysanno hadda weli ma aanaan bilaabin ma aanaan yeelin insha allahu tacaala waa sarjeynayna Ee, dad ma jiraan isku dayay in ee, hadda beeraha ugu badan waxaan arkayay waa sisin waa galley waa digir aa u badan ma la isku dayay in geed miroodyo la beero maadaama biyihii aad haysataan oo aad ka faa'iidaysataan sida khudaarta oo kale iyo geed miroodyada aad waddanka ku filnataan
okay horta dad baa sameeyey funuja hadda way ku dhex taallaa geedkan babayga oo kale wuu ku yaalaa Ee, aad buu ugu yaalaa waad soo martaa umana hadda meelo badan buu kaga yaalaa geeda waxaa jira haa mooska oo kale geeda waxaa jira hadda babay ahoo laga guro oo maalin walba la xaabiyo oo tuulada la geeyo oo beeraha ku dhex yaala zaa'idna maaha oo dad fara badan oo hadda aad u tabcay ma jiro laakiin wax haddii la arkay hadda dadku in badan ay qalbiga ku hayaan way inay kaga faa'iidaystaan markii la arkay geedka ku yaala suu noqonayo qof walba hadda wuxuu ku taamaya insha allahu tacaala dhirta noocaasa oo sida liinta oo kale iyo babayga oo kale iyo mooska iyo kulli in la tabco hadda barnaamijka way ku jirtaa insha allahu tacaala ilaahay damkiisa Ee, cabdulaahiyow funujo ma waxaa looga faa'iidaa keliya wax soo saarka beeraha mise khayraad kale oo dadka deegaanka ay ka faa'iidaan ayaa halkan laga helayaa aniga haa funujo waxaa laga helayaa waxaadan marna malayn karin waxaa ka soo baxaya bahal yidhaah kalluun aniga waxaan ahaan jiray nin oo eh, webiyaalka dhex qaado oo lo baan kaxaysan jiray oo ilaa iyo jubbooyinkaas ilaa iyo we- jilib oo kale waan tegey bu'aalo waan tegey wallaahi kalluunka aan funuja ku arkay inaanan ku arag meesha ayada kalluun waa weyn oo boqol nooc u kala duwan oo midabkiisa xataa oo isku nooc ahayn oo qaar cadaan yahay oo qaar madow yahay oo qaar diilime leeyahay oo aad u waaweyn baa laga soo saaraa xilliga roobkuuna aad u soo yaacayo markii boholuhu iyo biyuhu keenaan yuu dib ugu soo baxaa hadda sanadkii maanta oo kale aad buu u halaagsameeyo wuxuu sameeyey intuu biyihii soo raacay oo dhulkii basaha ku soo faafay yay biyihii ka kala go'een oo biyihii baa ka kala go'ay marka dhexdii buu ku dhammaaday hadda malaayiin baan dhihi karaa yaa meel walba yaa bakhtigiisi iyo kalluunkiisi yaalaa haddana weli dee waad aragtay oo maqaaxyaaba ka furanoo magaalada dhexdeeda waa lagu gadaya marka khayraadkaas kalluunka ah way leedahay funujo Een, oo xoogaa wax aan ku taamaynay insha allahu tacaala in maaragtay aan la ta- la kaashano xarakada iyo cid walbana way jirtaayo in dhulkaan laga faa'iidaysto oo xaraka ay naga caawiso in dhulkaan matooro loo fasaxo ama alxamdulilah looga faa'iidaystana insha allahu wax aan ku taamaynay weeye sheekh cabdulaahiyow maadaama aad tihiin eh, dadka tacbada deegaanka funujo oo kale abaartii hadda lasoo dhaafay bal sidaad eh, uga faa'iidaysateen eh, wax soo saarkiina maadaama biyo joogto aad haysateen eh, galleydii oo kale iyo balkeeda taas bal ka waran
maasha allah waxaan is dhihi karaa funujo maantayto een, ummaddii kor deganayd iyo eeriyadeeda waxaan dhihi karaa wax ilaahay ugu gurmaday bay ahayd waxaa dhacaysay funujo waxaa lagu abuuray bal kii shamuureyda ahaa ee waddankaas bay ka bixi jiray haddii hadda aan ku dhex geyn lahaa waxa ka baxay oo funujo meesha aan ku tallaalmay cayaankii iyo shimbirtii baa tab alla tabayo cunto hadda yaa garan weyday waxaan ku abuurnay bahal caws la yidhaahdo oo meelahaas laga keenay oo asagana xoog badan oo sabuulka kor u dhalaya oo asagana oo aad dadki ugu mashquulay oo lagu soo barbaxay balkiigaa xoolihii la siisanahayay marka abaartii maanta ahayd dadka funuja joogay boqolkiiba boqol waxaan dhihi karaa alxamdulilaah waxba maaragtay baahi cudur ma ahaane maanta funujad korkeeda baahi looguma dhiman wax baahi la yidhaahdo oo xoolaheedii iyo dadkeedii maanta taabtay ma jiraan maasha allah ilaahay baa badbaadiyey nimcadaas faraha badan oo ilaahay meesha noo dhigay baan ka faa'iidaysanay ilaahayna maaragtay nur iyo wuxuu noo geliyey bar caafimaad iyo barwaaquu noo geliyey marka funuja maanta inta nimco fara badan baan ka helay alxamdulilah ilaahay baa mahadle bal baan ka helay bal caqliga dhaafsan baan ka helay oo cajaa'ib ahoo la safriyey oo meel walba loo qaadayay baan ka helay oo magaalooyinka loo safrinayay oo looga faa'iidaysanayay oo dadkii maaragtay dadku qaarna waa dad xoololey ah oo dadna waa dad oo balka gadanaya marka waa la isku dhex noolaaday balka waa laga faa'iiday beertii loogu talagalay in balkeeda la gato yaa hadda inta ku hartay baa sida oo loo maareeya la waayo oo inta balkii la shafo oo hadda geeda la saaray baa hoosteedii la abuuraya haddeer oo hadda la tabcayaa balkii baa la iska shafayaa oon cidi u baahnayn markaasaa hoosteedii la abuuraya aduu beertaadii balkeedii ma iibsatay oo xilligaas maadaama balka uu qaali yahay mise xoolaad haysatay anugu balkii xoolaan siisanayay anugu bal hadda ma iibsanin xoolaa ii joogay maaragtay xoolahayga un baan siisanaya hadda bal dadkii gadanaya oo kaas faa'iidsanaya kuma aanan jirin laakiin waxaan uga faa'idaystay xoolahaygii baan kula soo barbaxay xoolihi aan haystay baan siisanayay dadka iibsaday oo kale bal ka sheekay bal lacagihii ay ka sameeyeen jilaalkii dadkii iibsaday haddii lacagay ka samaysteen oo dad baa xoola ka gatay oo ari ka gatay oo adduunyo ka gatay oo ku noolaaday oo ganacsi ka sameeyey oo ka gadanayay oo balka xirmadii baa waxaa la gadayey laba doolar saddex doolar la gadayay inta la safriyo wax garab lagu qaaday maana wax oo wax saddex saddex xirmo oo kale oo qof uu qaadayo yaa lix doolar la siisanayay garbaharey oo kale markaad geyso saddexda saddexda duub oo kiiba laba doolar ka bixisay baa intaad qaadaad xoolahaad u geynaysa marka qofka qaatay hal baabuura waxaa laga yaabaa qofki inuu saddex boqol oo afar boqol doolar ka soo qaato oo ku soo qaato oo intuu kirada iska baxsho ilaa laba boqol oo doolarna uu ka faa'iido beertiisana waxaa laga yaabaa waxa uu ka soo shafay mee laba tacab saddex tacaba kama badnaba marka nimca taale meeshaan maasha allah beeraha sheekh cabdulaahiyow meeshaan ma hektaar ayaa lagu qiimeeyaa mise darab qaabkee loo cabiraa
anagu bahal baan waxaan isticmaalaa tacab waxa la yidhaahdo tacab baa la yidhahdaa tacabka markii aan mitir ahaan ku sheego waxa annaga aan tacabka dhaano waa afartan afartan mitir oo dheeraraya labaatan mitir oo guduba weeye halkaa tacab oo kale marka hadday qardaa tahay halkaa tacab oo kale marka la qardaynaya sagaal doolar ilaa labayo toban doolar baa lagu qaadanayay qof ku qaadanayay haddana falka oo kale afar doolar ama shan doolar baa lagu qaadanayay hadda kowdii markii laga xisaabtamo waa laga faa'iido beertii sanadkii hore la tabcday waata haddaan dhex fadhino oo laga yaaba afar doolar bas inta yaanba lagu mariyey inteeda kale maanta ay waxaana ku yaalaan
qofka marka doonaya in funuja uu beer ka helo ma heli karaa inuu iibsado mise in qard ahaan ku fuulo leh
maya beer ninkii rabo beeraha lahayaaba haddaaban kuu sheegayaaba beera ninkii u baahan beero waaweyn baa lahayaa ilaa boqol tacab anigaan hadda kula hadlahaya wakiilka ah ninkii lahaabaaba ii soo gadiiriba hadeer oo funuja dhexeeda ku taalla marka saanay u baxaysaa ma ahana beero aslaaxa wey weliba hadda beerihii aslaaxa ahaayoo aan qarda uba aan geed lahayn wey oo biyihii fadhiyaan geedna ma lahanba badarkaad ku ridanaysaa anaaba haya aniga kula hadlaya haya boqol tacab ii soo gad buu igu yidhi hadda waa la tabcanayaa haddeer xataa qaybbaa biyo ku jiraan oo haddeer ninka ka faa'iidaysanaya maantaan biyaha ku jira ha waa biyaysanta lacagna lagu doonayaa la gadanayaa marka ciddii lacag haysata funuj ha ka faa'iidayso halnoo imaato nala soo xiriirto
cabdulaahi sheekh maxamedow wax waliba caqabad ayay leeyihiin dadka deegaankan ee caqabadaha ka haysta dhanka beerashada oo kale bal caqabadahaas maxaa ka mid ah noo sheegi kartaa caqabadahaas waxaa ka mida beerta hadda beertan aan dhex fadhin oo kale waxaa dhici karta hadda laba iyo saddex jeer in la buufiyey baa dhici karta oo waxaa laga bahal dixiri ah beeraha nooga jira dixirigaas markay dhalato la dhalanaya markay dhalato ooraduu kaga bilaabaya beertii waxaad arkaysaa balkeedii uu foongaho yeelanaya oo kulligiis dulduleen leeyahay marka haddii dadaan cilmi annaga hadda wasaarad beero oo kale ma haysano qofku waxaa fiican uu wax fahmayo waxaan iska samaynaa sun baan iska soo qaadnaa mararka qaarkood sun baa beertii naga dishayba beertii aan ku buufinay bay naga laysayba taas marka way dhacdaa waxaa kale oo naga zuulay oo naga tegey bahalka la dhihi jiray yaanyo oo kale qarihii oo aan la beeri waaya yaanyo waa la beerayaa waxaa ku dhacaya wax oo caleenkaduud baa ku dhacahaya bahashii la dhihi jiray qarihii oo kale waan abuuraynaa foodcadda wax la dhahaa nooga dhacay foodcaddaa la yidhahdaa marka labadaas geed baa hadda noogu daran waxaan u baahannahay maskax taqaana beerta wixii waxaa weeye haddii wasaarad beero oo kale intayna dhex imaato beertanadii ku wareegto waxaan is dhihi karaa maanta cudurkana haya haddii nalala arki lahaya waa tan waxay noqon lahayd gobolka gobolada maanta inta xaragga ay maamulayso gobolka ugu sarreeya ama ugu ugu faa'iido badan iyay noqon lahayd beerta waxaan is leeyahay tawakalkaas iyo aqoon darradaasaan ku tabcanayna waxna waan kaga faa'iidaynaa laakiin faa'iidadeedii waxaan dhihi karaa boqolkiiba boqolkiiba konton way naga maqantahaan dhihi karaa boqolkiiba konton Ay, waxaan wasaaradda beeraha u sheegayaa oo golaha iyo webiyaalka ku wareegaysa ama een, wax ka qabanaysa bal funuja ha imaadeen funuja waxa yaalla ha imaadeen waxaan dhihi karaa beer inta matoor lagu sii daayo shidaal lagu shubo afar goor la waraabinahayo ilaahanin ku dhaariye beer halkii markaa biyuhu ka kaceen laga faa'iidaysan lahaabaa waxay u dhimanaysaa wax basiid ahoo maskax u baahan iyo nin jaamacad usoo dhameeyey oo cilmi cilmile intuu fiiriyo uu ka daaweyn karaa ama dadka wuxuu qoro ama annaga xataa intuu seminaar noo sameeyo oo waxna tuso saan uga faa'iidaystana dhaho sunta noocaana isticmaala daawada noocaana isticmaala sidaas isticmaala hadda beerta waxaa inta badan laga qaatay hadda waddanka waxaa hadda aad nooga qaatay bahal la yidhaha del anigu meel laa keeni maqaano shimbir baa webiyaalkas ka keentaa leeyahay daawo dishe oo bahal dishaa jirtaa la yidhi oo hadda oo arrimahaas marka insha allahu tacaala waxaan dhihi lahaa xaraka een ciddii takhasus iyo cilmi u lahaa noo soo dirtay funujasaan kaga faa'iidaysan lahayn waxaa weeye annagii waxaan samaynaynaa xoog iyo xoolaba waa gelinaynaa meeshii laakiin maskax baa naga maqan maskax iyo cilmi baa naga maqane maskax iyo cilmi hana laku soo daro bal waxaana kaalee nala arka dowladii kaale waxaa nala arka waxaa ka intaas ka daran xoolihii waa naga jiran yihiin lo'odii cudur baa naga laynaya afluslus waa ma- waa nooc nooc kale oo jeeniga jarayoo la yidhaahdo gambis oo bahalkii la dhihi jiray ee kaduudiye waa naga laynaya geeli saas oo kale asagana cudur baa laynaya waa iska agugaya waa iska dhacaya marka wasaaraddii xoolaha iyo wasaaraddii beeraha labadaba midna nama soo gaaraan wax ka faa'iidaysi ah oo labadaas wasaaradooda gobolkan haddaan nahay annaga aan joogno oo eriyadan ee gobolka ama gada aan idhaahdo ama een- ama eriya tuulo barwaaqi iyo gar- garbaari aan idhaahdee cid aan nooga faa'iidayso ama maskax noo keenta ama daawo noo keenta ama caqli noo keenta ma hayno talaalkii sanadkii hore la qaybiyey waan la soconay waan dhagahan ka maqalay nama soo gaarin annaga nooma imaanin marka insha allah waxaan dhihi lahaa ee, talaal ha naloo keeno wasaaradda beeraha ha noo timaado tii xoolaha ha noo timaado warbal waxa baahida oo jirta kaalee nala arka gobolka ugu xoolaha badan oo ugu dalaga wax soo saarka badan oo ugu faa'iida badan baa nahay bal haddana aan laga warramin oo ajartoomay baa nahay ajartoonkaana warka bixiyo ha naloo imaado oo oo hanaloo fa- saan u faa'iidaysan ha naloogu faa'iideeyey insha allahu tacaala waxaad kaloo ogaataan wallaahi been ma sheegayo gobolkan anigu hadda iyo meeshaan aan kaala hadlayo waxaan dhihi karaa een waxaa weeye ee, waxaa taalla wax la yidhaahdo taageero islaamka ah taalla hadda tan aan saa kaala hadlayo waa meesha keliya oon isdhihi karo munaafaqa jooga waa mid laga warqabo oo in la bixiyo la og yahay weye iyo midka dulliga ah een, waxaan imaan karin riddaan imaan karin cid kale aan imaan karin marka waxaan dhihi karaa war gobolkii la idinka jeclaa waa idinka ajartoomay gobolka sida soo dhaamanima waa dayacdeene noo imaada maasha allah ilaah idin barakeeya noo imaada intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabaynay barnaamijka sahanka dhaqaalaha kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu جلت قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب